Isbitaalka Manhal ee magaalada Cayri Gaabo ayaa adeeg caafimaad oo bilaash ah u sameeyay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Cayri Gaabo ee gobolka Sanaaga. Adeegyada caafimaad ee dadkan danyarta ah loo sameeyo ayaa waxaa ka mid ah daweynta cudurrada ku dhaca wadnaha, lafaha xanuunka, iyo cudurrada ku dhaca maqaarka. Dr Nuux Ismaaciil Bootaan ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee ay u qabtaan dadkan danyarta ah.
oonu adeeg caafimaad ka gudbinayno adeeg caafimaad oonu qabanayno gobolka Sanaag dadka dadweynaha ku nool annagoo dhakhaatiir ka soo kicitimay gobolka Maroodijeex Hargeysa dhakhaatiirtaasoo isugu jirta ilaa iyo lix takhaasusaad oo takhaasusaadka wadnaha iyo takhaasusaadka uurku jirta takhaasusaadka lafaha takhaasusaadka qaliinka guud takhaasusaadka maqaarka takhaasusaadka ciyaalka intaas oo dhan isugu jira dhakhaatiirtaas oo ka howlgeli doonta muddo lix cisha ka shaqeynaysay gobolka Sanaag magaaladiisa Ceerigaabo dhakhaatiirtani oo si tabarucaada u yimid gobolka ee, doonaya dadkooda iyo- inay la wadaagaan aqoonta ilaahay baray ugana faa'iideeyaan dhakhaatiirtani waxay ilaa hadda oo shaqadu socoto cusbitaalka maaha ka shaqo dadkuna ay badan yihiin sidaad cali aadan ood kusoo aragtay ay sameeyeen qalina ay sameeyeen ee, qalimihii lafaha iyo kii maxaaha ee, qalinadii guud ee, waxaanu sameynay daweyntii ciyaalka iyo daweyntii maqaarka daweyntii urkujirta daweyntii wadnaha ee, waanu sii soconayaa waxaan ugu so- ee, saan u sheegayaa ee, dadweynaha gobolka sanaag ee, gaar ahaan degmada ceergaabo in sha allah intay dhakhaatiirtu joogayso aanu joogayno insha allah ilaa iyo khamiista inaanu een, aanu diyaar u nahay hadh iyo habeen maalin iyo iyo habeenbaba inuu adeegaa fulino inay kasoo inay ka helayaan xarunta ee, manhal hospital Ee, waxaa intaa noo dheer iyadana inaanu ee, public lectures aan siinayno Ee, insha allah ardayda iyo dadweynahaba goobaha caafimaadka iyo goobaha dadweyne isku yimaadaan la xiriira caafimaadka iyo waxyaalaha ee, muhiimka u ah qofka biniaadanka caafimaadkiisa